wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda jubbaland ayaa aqoonsweydaar si looga doodaya dardargelinta kordhinta dakhliga gudaha u qabatay qaar ka mid a ururada bulshada jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo dakhliga jubbaland oo kulanka ka hadlay ayaa u mahad celiyey kasoo qaybgalayaasha waan ognahay muhiimadda uu leeyahay dowladda iyo shacabkaba dowladda dakhliga way qaadaa shacabka ka qaadaa shacabka ayaana ta in loogu adeego haddii aada fiiriso guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan jubbalandba inta badan dakhligii loogu talagalay inuu ka soo xaroodo beriga boqolkiiba konton in ka badan weli maana ma suuri gelin sababta aan abaabulkan iyo wacyigelintan iyo u samaynayna oo bulshada iyo maarata canshuurbixiyaasha u samaynayna waxaa weeyaan inaan kordhino dakhligeena ilaahay dulasa si aan isugu filnaano siduu u sheegay agaasimihii iga horreeyey waxa soomaaliya la siiya oo deeq ahaan loo siiyo waa wax dad shacab ah oo waddan kala joogo oo sidoonoo kaleeta aan laga soo arooriyo weyaan marka dawarsigaasaan annaga waddan ahaan ku nooleen inaan maaragtay ka baxno maadaama waktiga sii dhammaanayo labada kun iyo shan iyo labaatanka lasii gelayo inaan sidaan horaan macnaha aan aan aan aan u soconnay aan wax ka bedelno oo dakhligana aan kordhino annaga iyo shacabka iyo dhammaan iyo dowladduna iskaashadaan weeye nuxurka waana ku mahadsantahin kasoo qaybgalkiina waxaana filayaa fariintan in maaratay goobaha kale ee barkulanka ee bulshada iskulanta aad maarata aad gaarsiin doontaan oo maaratay muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay in la kordhiyo dakhligana aad maaratay aad kala shaqeyn doontaan dowladda waadna mahadsan tihiin waxaan filayaa inaad waxyaaba badan oo aqoon kororsi aad ka heli doontaan dadka daadiinaya barnaamijkan oo muddo dheer kasoo shaqeynaya hannaanka dakhliga